wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee federaalka iyo dowlad goboleedyada maxaa looga hadlaya shirkan marka hore shirkan wuxuu ahaa runtii sidaan horeyba shirkaba aan uga sheegay sanadkii kii waxaan ku guulaysanay inaan samayno istaraatiijiyad maaragtay xanaanada xoolaha lagu horumarinayo ee soomaaliya sidii loo horumarin lahaa muddo toban sana ah ilaa marka mashruuc waxaa naloo keenay oo dhaqaale oo xoolaha lagu horumarinayo oo yurubian unionka soomaaliya dowladda ugu dheeqday marka waxaan go'aansanay qaabkii hore aan u wadnay maan qaab kale inaan u samayno hadda waxaan keennay in mashruucii qaabkii loogu wada tashan lahaa iyo sidii loo fulin lahaa lagu wada tashado wasiiradii dowlad goboleedyada oo dhan oo u wada dhanna way yimaadeen haddana maaragta waxaan rajaynaynaa insha allah in uu maaragtay maxaa la yidhahdaa sidaas uu ku soo baxay waana fiican tahay xaalkiisa insha allah xilligan jiilaalka ah maxaa ku soo aadiyey biyarida abaarihii soo noqnoqday waxa arrintaas la xiriira ma tahay oo maxaa loo
mashruucan hadda la samaynayo waxaa ku jira waraabka xoolaha sidii loogu samayn lahaa deegaanada maadaama reer guuraaga xoolaha si joogtaa degan loogu samayn lahaa waxaa ku jira daaqsinka waxaa ku jira maxaa la yidhahdaa caafimaadkooda marka waa mashruuc comprehensive ah oo isugu jira qaybaha kala duwan marka runtiina waxaan rajaynaynaa inuu noqon doono mid shacabka soomaaliyeed ee reer guuraaga soomaaliyeedba ay ka wada faa'iidaysoonta aad iyo aadna waad umahadsan tahay markaan leenahay horumarinta xoolaha ayaa looga hadlay maxaa loola jeeda horumarinta xoolaha waxaa weeye xoolihii soomaaliyeed iyo xoolo dhaqatadoodii sidii loo wanaajin lahaa tayadoodii caafimaadkoodii waraabkoodii daaqoodii oo loo wanaajin lahaa maadaama aysan helin muddo soddon sannadood ah dowlad runtii u qabata marka maanta fursaddii baan haysanaa dhaqaalihiina waa naloo keenay insha allah sanadkan gudihiisna waxaan ballan qaadaynaa in waddankao dhan laga fuliyo barnaamijyadaas oo dhan hadii la haysto sidee dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dowlad goboleedyada mashruucan ugu wada shaqayn karaan waa barnaamijka loo fadhiyey waana ku heshiinay si wada jirayna u wada shaqayna dowladda federaalka hogaaminaysa dowlad goboleedyadna iyagaa deegaanadii jooga marka qaabkan u wada shaqayn laha wixii labada maalmood loo wada joogay waana ku heshiina
goormee la qorsheeyey in la qabto mashruucan bartamaha bartamaha sanadkan ayuu bilaabanaya haddii la haydo yurubian union
marka abaarihii badnaa iyo dhibaatadii badan dhici jirtay wax ma ka bedelaysaa xoolaha oo kale dhoofka caqabadka insha allah saasaan rajaynaynaa waana ka bixi doonaa haddii la kuwan mashruucan iyo mashruucyo kalena waa ku dadaalayna inooga baxaan aad iyo aadna waa umahadsantihin